olaga agaaryowka dugsiyada oo dugsiyada dalka gedelaga kaaburow iyo weliba wejiyii koowaad dekedaha furee dugsiga ee yaasiin ismaan degmada boondheer ee magaalada muqdisho kaasoo furay wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbedelka cimirada xukuumadda federaalk soomaaliya daafurka ololaha waliba gubro ku hay agaasimayaal holwadayaal ku tirsan wasaaradda deegaanka xubno ku dareeray maamulka gobolka banaadir maamulka iskuulka mas-uuliyiin kala agaasimaha wahda deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimirada xukuumadda federaalk soomaaliya maamulaha iskuulka ismaan cabdirashiid iyo agaasimaha walbarashada gobolka banaadir maxamed yuusuf nuur yaan koreen ku hadli olaga u kor u qaadno fahanka iyo dhirbeerista deegaankeenna inaan quruxsanno deegaankeenna oo dirar badan ku beerno dhirbeerista waxay faa'iidooyin badan u leedahay deegaanka iyo noolaha ku nool anna ka mid nahay dhirtu hawaday wasakda ka saartaa waxay noo waana harsannaa guryahana ku quruxsannaa maanta waxaan nasiib u yeelanay arrintan waa ogtiin waxaa idin dhihi jiray qof walba oo iskuulka ka mid e hal dhir ha keeno si aan u beerano maanta alxamdulilaah nasiibkaana ilaahayna siiyey qof walba waxaa looga baahan yahay oo iskuulka joogo dhirta dhirta haddii la keeno waxaa la rabaa xanaanayn marka maasha allah agaasimaha wasiir dowlaha kulli soo dhowaada iskuulka yaasiin cismaan nasiibka aana siiseenna aadaa u munaagsan
marka maamulaha hadda waxaa leeyahay ardayda marka ciqaabayso geedle ku abuur hal geedaa soo gadaan iyo jawaankiisii waa la abuuraa waa garateen soo maa ninkii dembigal saasa ku bilaawina jaaniskan jaanis fiican waaye waxaa idiin sheegaa inaad maaragtay dhulkan hadda saas u wada maaragtay u wada bannaan qof walbaba geemeel ha ku qoto ha abuuro ha la ilaashado geedaha waxa waa waddankiina cagaariyo roob badanaa noo di'i doona cimilada isbeddelaysa meeshaan qoraxda badan qoraxdaa yaraanaysa tambuurkas waxay markaa u soo baxdaan qorax soo idma qabato haddii geeda lagu abuuri lahaa maxaa u malaynaysaan hoos in idiin noqonaya soo ma marka ku dadaala hal ilaashado waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhiraynta iskuulkan ka socota maanta aad iyo aad wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dhirta ay keeneen iskuullada inaan dhirayno oo dhirta iskuullada meel kasta dhir lagu qaybiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waxaan rabnaa gobolka banaadir in guri kasta geed lagu beero guri kasta geed lagu beero guri iyo geed aan ka dhigno wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya axmed cumar oo furi olagan yan dhinishay ku hadli uu soo sheegay in la hasaaro doono buwaag ku hadlow deegaanka waana kadhaka doono iskuulaadka cagaarinta soomaaliya waa aragti uu qabo madaxweynaheenna jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud aragtidaas annagoo ka jawaabayna ayaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno meesha ugu saxsan oo laga bilaabi karo yaa ka saxan yaasiin cusmaan oo lagu bilaabi lahaa saaka cid ka saxan ma jirto marka taasaan rabnaa inaan nala qaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno yaasiin cusmaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno dhallinyarada da'yarta dugsiyada hoose dhexe iyo sareba oo dadkii mustaqbalkan soomaaliya ubaxiisi ahaa inaan ku baraarujinno ayaguna ku baraarugaan waaridiinta guryaha iyo xaafadaha joogana ay ku baraarujiyaan muhiimadda ay leedahay dhirta iyo muhiimadda ay leedahay xanaanaynteeda muhiimadda ay leedahay beeristeeda iyo muhiimadda ay leedahay soomaaliya cagaaran casharkaasaa rabnaa inaad ka qaaddaan iskuulkiinna waannu baagalaasiyadiinna hadda kabacdi waxaa ku soo biiri doona xisado ka hadlaaya deegaanka iyo isbeddelka cimilada ololagan oo lanka talagalay in gedale kaawar guud ahaan dugsiyada dalka iyo waliba la qorshayaha in la deersiiyo guud ahaan deegaanada maamul goboleedyada dalka